inkastoo ay marar badan doorashooyinka dalkan soo maray ay saameeyeen siyaasadaha arrimaha dibadda haddana dagaalka khaza ayaa ah mid si weyn saameyntiisa siyaasadeed ay u muuqato bulshada muslimiinta iyo dhallinyarada oo ah inta badan kuwa u janjeera xisbiga dimuqraadiga ayaa hadda u muuqda inay xisbiga dhabarka u jeedinayaan iyagoo ka caraysan waxa ka dhacaya khaza faysal darri waxa uu ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga waxaana weydiiyey sida uu dagaalka khaza u saameynayo doorashada soo socota ee nofembar iyo sida ay xisbiyadu uga faa'iideysan karaan dareenka jira in arrintan hadda falastiin ka dhacaysa iyo arrinta ukraine waa labada arrimood ee haatan aada iyo aad dadku ay u hadal hayaan inay ku samayn doonto saameyn doorashada hadda novembar ee fooda inagu soo haysa waayo dagaalkan ukrainena dadku waxay aada uga cadhaysan yihiin lacagtan faraha badan ee ukraine la siinayo oo ay leeyihiin lacagtan waxaaba loogu baahan yahay dadka maraykanka in dib loo soo geliyo ardaydii lagaga bixiyo deymanka in caafimaadkii lagu lagu horumariyo arrintan laakiin kasii weynta ukraine waa arrintan hadda bariga dhexe ee arrintan khaza ee israa'iil iyo falastiiniinta udhexaysa taasi waxay aada u kicisay si aad ogsoon tahay kacdoonkan dhalinyarada ah dhallinyaraduna sideedaba intooda badani waxay u codeeyaan waa xisbiga dimuqraadiga ee markooda yaroo xisbiga jamhuuriga tirada u codaysaa way ka yaray tirada ay dimuqraadigu ka helaan tii waxaa kusii darsamay dadka soo galootiga iyo dadka muslimiinta ah oo laftoodu in badan oo ka mid ah ay aada uga cadhaysan yihiin waxaa kaloo iyadana haatan meesha soo galay dad badan oo garabka bidix ee xisbiga dimuqraadiga ah oo lafahanteedu ay aada iyaguna uga cadhaysan yihiin arrinta khaza iyo israa'iil iyo falastiin dhex taala diga ah gobollo dhowr ah sida michigan iyo minnesota oo ay muslimiin badani degan yihiin ayaa dadku waxay doorashooyinkii dhowaa ee soo maray xisbiyada dhexdooda ay u codeeyeen in aysan qofna la jirin ama u codeynaynin haddaba sidee xisbiga jamhuuriga uga faa'iideysanaya marka ay dhallinyaradii iyo qaybo badan oo bulshada ah oo xisbiga dimuqraadiga u codayn jiray ay guryaha iska joogaan maalinta doorashada amaba ay qortaan in aysan qofna u codaynaynin faysal darre ayaa arrintan ka jawaabaya waa su-aal aada u fiican waana arrintii aan aan hadda kasoo hadlaynay oo ah in arrinta dadkii qortay uncommitted ama inaysan ku qanacsanayn madaxweynaha haatan talada haya ee biden gobolada hadda pennsylvania iyo michigan oo keliya labadaa gobol oo keliya tiradii aan ku qancin madaxweynaha aan ku qanacsanayn weliba khaasatan gobolka michigan haddii ay guryahooda iska fadhiyaan aan kasoo qaadnay inaysanba xisbiga jamhuurigana u codaynin xisbiga dimuqraadigana u codaynin maadaama aynaysan labadaba la dhacsanayn hadday guryahooda fadhiyaan dhalinyarada dhalinyarada yaryar ee sideed iyo toban ilaa lix iyo labaatan udhexaysa da-dooda goboladaas ka yimina ay qayb ka mida ay xagga jamhuuriga aadaan waxaa cad in laga adkaanaya xisbiga dimuqraadiga waayo waxaa lagu kala adkaadaa maraykanka dadku inay fahmaan ba fiican ma aha gobolada kontonka gobol oo dhan kontonka gobol inta badan waa la kala ogyahay sida loo kala helayo inta badan waa la ogyahay texas inay inay republicanku helayaan new yorkna waa la ogyahay inay dimuqraadigu helayaan california waa la ogyahay inay helayaan xisbiga dimuqraadigu florida waa laisku qabsadaa lakiin inta badan waxaa hela xisbiga jamhuuriga gobolada laysku haysto oo oo oo ay ka mid tahay michigan pennsylvania wisconsin gobolada aadka laisugu haysto haddii muslimka degan madowga degan iyo dhalinyarada degan ay sidii hore aanay u codayn guryahooda fadhiistaan waxaa caddaanaysa in madaxweynaha haatan talada haya laga qaadayo dareenka iyo xamaasadda ardayda ah ayaa aada u sarreysa xilligan iyadoo jaamacado badani oo dalkan ku yaala ay mudaaharaadyo ardaydu ay ka dhigeen kaasoo ay kaga soo horjeedaan dagaalka khaza balse xaashi shaafe ayaa leh siyaasadda maraykanku ma ahan mid wax weyn iska bedeli lahayd xaaladdu sida ay tahay hadda xitaa haddii uu joogo madaxweyne jamhuuri ah wuxuuna ka digayaa in dareenka uu ka saro maro xaqiiqda
siyaasadda maraykanka waa wax soo jireen ahaa siyaasadda weliba ku aadan dhinaca israa'iil waxay ahayd siyaasad boqolaal sano soo jirtay boqolaal sano habeen laguma bedeli karayo maalmo biden maalin iyo labana go-aan kuma kuma bedeli karin laakiin waxaa laga rabay waxay ahayd keliya go-aanadii renaali inuu qaato dagaalka xabad joojinta ahaa ama celinta iyo xakamaynta dowladda israa'iil laakiin markay noqoto trump trump ma aha mid ku dhaama arrintaas kuma dhaama oo dadku ay dareemaan sooyaalka siyaasadda waddankan kuma bedelanto reaction oo emotional ku shaqeyn marka laga soo tago dagaalka khaza dhaqaalaha ayaa ah arrin kale oo ay isha ku hayaan soomaalida dalkan degan mid ka mida ganacsiyadii ugu xooganaa oo ay ka shaqayn jireen ama ay lahaayeen soomaalidu wuxuu ahaa baabuurta xamuulka ama taraagyada haddaba sidee dhaqaalaha uu muhiim ugu yahay doorashada waxaan su-aashaa sii weydiiyey xasan cumar oo loo yaqaano xasan dheere oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada ee gobolka ohaayo
guud ahaan dadka maraykanku waxay ka fakeraan boorsada oo waaladka waxa ugu jira ama dhaqaalaha jeebkooda ku jira bay ka fakeraan badanaa sida soomaalida oo kale maahanoo siyaasad iyo maahan dad aada uga fakera especially dadka xoogsatada ah soomaalidu marka waxay caan ku ahayd last ten years tobanka sano ugu dambeysay tracking business leeqaan business transportationka ama gaadiid labada baabuurta dhaadheer waktigii hore oo dhan wuxuu ahaa si wuxuu ahaa aada looga faa'iiday oo aanu ognahay soomaaliya xataa hadii la tago tragla wey ninka hadii la yidhahdo loo arko inuu yahay janaalihii sacuudiga aadi jiray waaga hore soomaaliya waagi la joogay oo maxaa la dhihi jiray kasoo hoogsan jireen intii baryahan ahayd waxa aada hoos ugu dhacay ganacsigii track oo sometimes waxaad arkaysaa raggii waday oo makhaayadaha iska fadhiyo oo turub ciyaaraya oo haddaad tiraa war maxaa dhacay ku dhahaya waxaan qaadnaan weyne doorashada soo socota ee nofembar ayaa ah mid ku soo beegmaysa xilli isku qanacsanaan la-aani ay ka jirto xisbiyada dhexdooda iyo dadka taageersan waxaana tiro badan oo dhallinyaro ah iyo soo galootiba ay isha ku hayaan sida musharaxiintu u maareynayaan arrimaha iyagu ay u arkaan inay muhim u yihiin ama ay xiriir la leeyihiin